wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mudane aadan warsame cilmi ayaa shir gudoomiyey shirka amniga ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulankan ayaana muhiim u ahaa xoojinta wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo maamulka deegaanka si loo xaqiijiyo amniga waaraha ee laga hirgelinayo deegaanada gobolka mudug shirka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo iyo saraakiisha ciidamada isku dhafka ah wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mudane aadan warsame cilmi ayaa ugu horeyn ayaa ka hadlaya shirkan iyo ujeedada loo qabtay alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu ku soo dhammaaday si wanaagsan warbixinno badan oo gobolku leeyahana waa lay siiyey xaaladda guudna waxay marayso waa la soo bandhigay insha allaahu wuu socon doonaa shirku iyo shaqooyin la qaban doono shantan beri oo soo socota haddii ilaahayma ama saddex beri marka ilaahay idanka waxaan rajaynaynaa inaan wixii dambeo soo baxa aan la wadaagi doonno wax walbaana waxay ku dhammaadeen si wanaagsan iyo khayr badan wixii dambena waa ka wada hadli doonnaa insha allah
shirkan oo ay ka qayb galeen dhammaan hay-adaha amniga gobolka mudug iyo maamulka deegaanada kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka mudug ayaa la isku weydaarsaday qodobo lagu heshiiyey kuwaasi oo loogu talagalay inay hirgeliyaan laamaha amniga ee gobolka mudug